aynu ku horeyn magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland waxaa maanta ka dhacday doorasho ka mid a ama lagu doortay xubno ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray doorashadan maanta lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu doortay ilaa saddex kursi oo ka mid noqonaya mudanayaasha baarlamanka waxaana kursigii u horreeyey ee saaka doorashadiisa lagu qabtay magaalada kismaayo tirsigiisa uu ahaa boqol soddon iyo labo kaa oo ay ku tartamayeen musharax ifraax cabdiqani yuusuf iyo sidoo kale musharax cadar xareed jibriil iyadoona ugu dambayntii kursigaasi ayay ka tanaasushay ifraax cabdiqani yuusuf waxaana kursigaasi sida guddiga doorashooyinka jubbaland ay shaaciyeen ku guulaystay oo cod gacantaag ahi ugu guulaysatay musharax cadar xareed jibriil sidoo kale waxaa kursigii kale ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada kismaayo uu ahaa eber sagaashan iyo labo kaa oo ay ku wada tartamayeen musharax xildhibaan cabdulaahi aadan ibraahim iyo sidoo kale musharax xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi waxaana kursigaasi ka tanaasulay cabdulaahi aadan ibraahim oo u tanaasulay musharax saadiq cabdulaahi cabdi waxaana si la mid ahay kursigii hore cod gacantaag ahi ku guulaystay kursigaasi eber sagaashan iyo labo xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka jubbaland kursiga saddexaad ee maanta doorashadiisa lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa ahaa eber labaatan iyo saddex kaa oo ay ku wada tartamayeen musharax sahra cabdi cilmi iyo sidoo kale musharax nasra mahdi caraale sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen kursigaasi waxaa ka tanaasulay musharax sahra cabdi cilmi iyadoona kursigaasi si gacantaag ahi ay ugu guulaysatay nasro mahdi caraale taa oo ka mid noqonaysa mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland haddaba markii doorashadu ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay cabdulaahi aadan ibraahim oo u tanaasulay mid ka mid a musharaxiintii uu la tartamayey anigu waa cabdulaahi aadan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan ka tanaasulay tartankii xildhibaannimo oona u tanaasulay geyga wasiir saadiq cabdi sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeedisay xildhibaan cadar xareed jibriil oo ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay boqol soddon iyo labo waxaanay u mahad celisay dhammaanba ergadii dooratay iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee jubbaland waxaan u mahad celinayaa walaashay ifraax cabdiqani yuusuf waad mahadsanta walaashay waxaan kaloo u mahad celinayaa beesha iska leh kursiga kiradiisa ay tahay boqol soddon iyo labo waad ku mahadsantihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa guddiga doorashada iyo xildhibaanada wasiirada jubbaland waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaheena jubbaland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland dor siyaad maxamed mursal oo gabagabadii ka hadlay doorashadii maanta lagu qabtay magaalada kismaayo iyo sida looga kala guulaystay ayaa sheegay alla mahadii way noo soo gabagaboobeen sida sida ay u socdeenna waa wada dacwanaynay doorashadeennii maanta iyo haws socoteen saasay noo u gabagabowday guud ahaan kuraasta taalla jubbaland ayaa ah afartan iyo saddex kursi waxaana lagu wadaa in lix iyo toban kursi lagu qabto doorashadooda degmada garbaharey ee gobolka gado taa oo weli khilaaf siyaasadeed oo hareeyey awgeed aanu weli doorashadeedu bilaaban halka toddobayo labaatan kursina doorashadooda lagu qabanayo magaalada kismaayo waxaan ilaahay hadda la doortay siddeed iyo toban kursi iyadoona ay harsan tahay sagaal kursi oo kale aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo